bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin waa mahadsantahay sahra adiga iyo bahda v o a xanuunkan infact waxa waaye xanuun virus baa keena monk box la yidhaahdo ama mbox laisku raacay waayahan waxaa weeyaan waa virus ku faafa dadka dhexdiisa wuxuu leeyahay kala duwan iyo kala two baa loo qaybiya laba nooc uu leeyahay faransigiisa lakiin waa xanuun qofka markuu ku dhaco murqa xanuun qandho madax xanuun sida virusyada lagu yaqaano oo kale dhabar xanuun iyo tabar daro iyo bahalki qanjirada qaarkood sida kuwa kalkilaa iyo oo barara ayuu leeyahay marka wuxuuna inta badan wuxuu ku fiican yahay laba wiik ilaa afar wiik wuu kaga dhamaadaa oo qofka inta badan dadku waa ka bogsoodaan waa tahay marka bal waxaad iga warantaa haatan waxaa lagu arkay wadamo sida congo oo kaleeto inuu kasoo bilowdaa la sheegaya meelo kamida hadda wuxuu usoo gudbay kenya iyo uganda iyo meelahan wadamada dariska la-a soomaaliya oo dadku weli ay isdhex socdaan khatar intee la-eg ayuu keeni karaa dadkii o isdhex socdo iyo xanuunkiio si weyn kusii faafayo wallahi xanuunkan horta marka koowaad waa xanuun u eg xanuuno badan wuxuu egyahay jadeecada wuxuu egyahay bacteria infectionka wuxuu egyahay chicken box la yidhaahdo o kale xanuuno badan oo tiro badan buu horta u egyahay waxa waxaa lagu qaada sida lagu qaadaa maadaama ay aada u sahlan tahaan ummad badan buu hal mar gaari karaya sidii karoonihii oo kale xanuun saa wax u dilahaya ma aha waa xanuun yani arrinta bostifka waxaa waaye inuu inta badan dadku intuu ku dhaco uu ka biskoodo mararka waxaa lagu gudbiyaa marka siyaabo kala duwan oo badan baa loo gudbiyaa taabashada waa lagu gudbiyaa dhunkashada waa lagu gudbiyaa bahalka loo rajaa alaabta qofkaan taabtay qofkii qabay qofkii kale alaabooyinkaas xataa waa lagu gudbiyaa oo uu ku gudbaya xanuunku marka siyaabo badan maadaama uu ku gudbi karo ma dhayalsanayo inuu si sahlan meel kasta ku gaaray waa tahay bal marka waxaad iga warantaa sidee looga hortegi karaa dabcan xanuunka xanuun faafa maadaama uu yahay
waxaa looga hortegi karaa intaas aan hadda ka hadlayay qofkii waxaa la rabaa qofka markuu ku dhaco inuu asagu is ilaaliyo oo ummadda kalena ka ilaaliyo oo meeshuu taabtay dadka u sheego waxa uu bahalkii loo oran jiray isaga shakisan yahay xanuunkan inuu qaaday ama laga helay uu dadka u sheego si dadka kale isaga ilaaliyaan meeshuu taabtay iyo meeshuu maray iyo waxa dhan yani waa xanuun faafo si sahlan ku faafi kara marka maraha hadduu ku seexday oo isticmaalay ama dharka ama irbado hadday tahay inuu sidaas kale uu ka fogaado hooyada uurka lihi sidoo kale hadduu ku dhaco cunuga yar waa u gudbin kartaa iyada lafteedu waa looga hortegi karaa waxaa kaloo kamida waxaa jira tallaal oo la isticmaalo oo qofkii for example xataa haddii aad waxaa la yidhaahdaa qofku uu contacti qof la sameeyey oo qof kale ay istaabteen ilaa haddaan wax calaamaday kasoo bixin afar maalmood gudahood haddaad qaadato tallaalka qaadatid afar maalmood gudahood kabacdi waxbuu kuu taraya waa ku difaacaya marka mararka qaarkood waxaa la yidhaha haddaanba calaamada kaasoo bixin xanuunka uusan kugu dhicin inaad iska tallaasho ilaa qofkii aad soo taabatay afar iyo toban beri ka hor waxaa fiican inaad ka fogaatid face to face inaad qof qaba aad maxaanku iraa u qaabishid ayada lafteeda waa lagu qaadi karaya marka waxaasoo dhan baa laga fogaanaya